fidhiyo waaga cusub waxaa uu idiin soo gudbinayaa tafsiirka qur-aanka kariimka fadiilatu sheekh aadan sheekh cabdulaahi cali ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما cashirkana maanta wuxuu ka bilaabanhayaa aayadda lixdan iyo sagaalaad ee suurata misaa ka mid ah aayaadka u horeeya labada aayadooda sababta ay kusoo degeen waxaa la wariyey nin sawbaan la odhan jiray asxaabta nebiga ka mid ah ayaa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam asaga oo ay ka muuqanayso murug markaasuu nebigu su-aalo yidhi maxaa kuu helay markaasuu yihi rasuulka allow jacaylkaaga yaa aada iigu jira markaan gurigayga joogo ayaan ku xusuusanhayaa markaasay naftaydu kacaysaa ilaa aan ku arkana ma xasilayo markaasaan waxaan xusuustay aakharo waxaan gartay in aakharo darajadaadu ay sarraynayso nebiyaalka macooda aada ahaanayso aniguna haddaan jannada galo markaas darajadaada aanan ahaanayn waxaan ka cabsaday markaa in aan ku arki waayo saasuu markaa nebiga u sheegtay calayhi salaatu wasalaam markaasay aayaddaanu soo degayn haddaba taa waxay na tusinaysaa asxaabta nebiga jacaylka nebiga ay jecel yihiin xadda ay ka gaareen ilaa qaarkood kolkii nebiga arki waayaan markay xusuustaan ay hiloobayaan ilaa ay ka arkaana naftooda ayna xasilaynin ilaa ay ka xusuusteen aakharo sideebay muxuu aha adduunka waaba kana waabad arkaysaane aakharo amaad arki weydaan oo sidaas darteed ay la murugoodaan marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waman yudic illaaha alla qofkii adeeca waarasuula rasuulka adeeca fa ulaa'ika kuwaa maca aladiina kuwii bay macooda ahaanayaan ancama allaahu ilaahay u nicmeeyey calayhim korkooda min annebiyiina nebiyaashii ah waasidiiqiina runbadanayaashii ah waashuhadaa'i kuwii shuhadada ahaa ah waasaalixiina kuwii suusubanaa ah ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala qofkii alla adeeca rasuulkiisa adeeca wixii alle iyo rasuulkiisu ay faraan fartooma wixii ay ka reebaan ka hadha kuwaas adeeciddaa laga helay waxay macooda ahaan hayaanoy la jirahayaan kuwii ilaahay u nicmeeyey ee nebiyaashii ah runbadanayaashii nebiyaalka rumeeyeen ilaahay rumeeyeen runta ku xildheeraadeen sida abubakrun sidiiq oo kale ah kuwaasay macooda ahaan haya shuhadadii ku dhinteen dagaalka cadowga difaaciisa xaqa ay ka difaacahayaan kuwii sidaas ku dhinteen ee shuhadada ahaa macooday ahaan hayaan kuwaasuu heer sare weeyaan waasaalixiina kuwa suusuuban ee wanwanaagsanaa macooday ahaan hayaan haddaba bishaaro weeyaan dadka mu'miniinta ilaahay adeecahaya rasuulkiisa adeecahaya bishaaro loo bishaaraynhayo heerkooda inuu sarraynhayo aakhar in ay isla jirayaan dadkaa wanwanaagsanaa nebiguna waa kii yidhi sala allahu calayhi wasalam qofku wuxuu la jirayaa magaciisa ahaanayaa kan uu jecel yahay almar-u maca man axabba qofku wuxuu magaciisa ahaanhayaa oo la jiri doonaa kan uu jecel yahay marka qofku marka waa inuu ka fiirsadaa waxa uu jeclaanhayo iyo sababta u jeclaanhayo waxaasuna ulaa'ika kuwaasaa wanaagsanaadeen rafiiqan xagga rafiiqnimada la jiridda iyo la rafiiqnimada la saaxiibnimada lala saaxiibo kuwaasaa ku wanaagsan nebiyaalka iyo runbadanayaashaas iyo shuhadada iyo sulaxadaas la jiridda waa ku wanaagsan yihiin baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala haddaba tirtirsiis iyo bishaara ku sugan dadka mu'miniinta ah naftooda muxuu ah lagu tirtirsiinayo daacada iyo khayraadka si ay u ahaadaan kuwa wan wanaagsan macooda aakhara markii la gaaro daalika kaasna alfadlu fadli weeye min allahi ilaah xaggiisa ahaada arrinkaas oo markaas qofkii ilaah iyo rasuulkiisa adeeca darajadaasu ay gaarsiinayso inuu la jiro dadkii wan wanaagsanaa nebiyaashii iyo sidiiqiintii iyo shuhadadii iyo saalixiintii kaa waa fadli weeyaan dheeraadsiin xagga alla ah weeyaan wa kafaa billaahi ilaahay baa ku filan caliiman ogaalka mid wax ogaada allah ku filan oo ilaahay waa og yahay adeeciddaas kay daacad ka tahay iyo kay daacad ka ahayn kan ilaahay dartii u niyeysan iyo kan u niyeysnayna si kale u niyeysan ilaahay waa og yahay ogaalkiisaas ayaa ilaahay qof walba ku abaalmarinaya yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidarakum fainfiruu hubaatin aw infiruu jamiican halkaana waxaa nooga bilaabanaya aayaad ku saabsan xagga dagaalka suuraddan bilowgeedii ilaa halka laga soo gaaro waxay ku saabsanayd aadaab xagga ijtimaaciga ah xagga dhaqanka iyo mucaamalooshada dadku u mucaamaloonhayo gaar ahaan dadka mujtamaca kuwiisa taagta daran turidda loo turahayo xuquuqda loo oofinhayo agoontii dadka kaleetee muxuu ahaa caqli naaquska walwaalan sufahada dadkaas ayaa muxuu ahaa nalooga soo bilaabay suuraddan dabadeed axwaal shaksiya ayaa waxaana looga soo sheegay xagga qoyska umuuraha ku saabsan dhaxalkii guurkii waxyaala sidaas oo kaleeta awaamirtaa ayaan soo haynay iyo waxyaalo kaleeta oo ilaahay daacadiisiiyo ku saabsan halkaana waxaa ka gudagelaynaa xagga dagaalka aayaad xagga dagaalka ku saabsan haddaba aayaadkan waxaan ku arki doonaa tagtiigga ama xiilada xarbiga ah khulaaso ku saabsan ee sida lagu libhelahayaa khulaasadaas oo ka kooban marka ugu horeysa diyaargarow fii wujuubi isticdaadi lilxarb diyaargaroobidda wujuubnimadeeda loo diyaar ahaado dagaalka iyo xarbaha iyo digtooni laga digtoonaado cadowga iyo xiilooyinkiisa laga digtoonaado taa mid weeye tan labaad waxay noqonaysaa in la nadiifiyo jabhada dagaalka dhexdeeda la nadiifiyo oo laga nadiifiyo kuwa aan daacadda u ahayn kuwa fulooyada ah kuwa muxuu ay suuruudo fashal iyo qalaaqal inay ku keenaan jabhadaas laga nadiifiyo tan saddexaad waxa weeyaan tirtirsiis jihaadka la isku tirtirsiiyo caddayn la caddaynhayo jihaadkaas abaalka iyo thawaabka iyo midhaha wanaagsan ee laga helayo iyo xusid la xusayo dadka dacafada ah ee la cabiidsanhayo oo markaas ay waajib tahay dartood in loo dagaalamo walaalaheennana ah kuwaas diinta nagula walaal dhaqanka nagula walaal kuwa dartood loo dagaalamahayo xusid la xusaya xaqooda saas lagu isku tirtirsiiyo hawaabka laga helayo jihaad iyo muxuu ahaa waxyaalka kaleetoo dadkaas fakintooda iyo u nusrayntooda aayaadkan khulaaso sidaas oo saddexdaas qodob ay u waaweyn yihiin ayaan ka arki doonaa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeenow khuduu qaata xidirakum digtoonidiinna qaata digtoonidiinna cadowga xiilooyinkiisa iyo makrifalkiisa aad ka digtoon tihiin digtoonidaas qaata haddaba digtoonida cadowga laga digtoonaadaa waxay keenaysaa in la diyaargaroobo oo wax alla wixii awood la heli karo xagga hubka iyo xagga dadka iyo xagga maalka wax alla wixii dagaalkaa looga baahan yahay in la diyaar garaysto digtoonidu taasay keenaysaa isla waqtigaas in cadowga xiilooyinkiisa iyo jawaasiistiisa iyo makrifalkiisa laga digtoonaado ayadoo isla waqtigaas cadowga naftiisa laga wardoonayo oo la ogaanhayo cadowgiisu cadowgaas ee tiradiisa iyo tayadiisa iyo sida uu yahay iyo dhulka uu joogo intaba dersi laga qaadanhayo digtoonidu intaasba way soo hoosgalahayaan khuduu qaata xidarakum digtoodiniina qaata ilaahay leey fanfiruu baxa subaatin jamaaca jamaaca u baxa aw infiruu baxa jamiican amase dhammaantiin baxbaxa u baxa cadowga difaaciisa jamaaca jamaaca u baxa jamaacatan bacda jamaacatin kooxa kooxo kooxu ha baxdo markaas dabadeed haddana koox kale ha baxdo markaas dabadeed koox kale ha baxdo kooxooyin sidaas oo istabajooga u baxaa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala markii arrintu kooxa kooxaadaas ay ku filan tahay awinfiruu baxa jamiican xaal aad idishihiin dhammaantiinna baxa markay duruuftu keento kooxa kooxahaas inayna ku filnayn cadowgii difaaciisa ee ay keento arrintu in dhammaanba la wada baxo ilaahay wuxuu leeyahay amar cad dadkii mu'miniinta ku siinhaya inay baxaan markaa dhammaantood ay wada baxaan fanfiruu baxa subaatin kooxa kooxa u baxa aw infiruu baxa jamiican xaal aad dhantihiin markii taas naloo sheegay digtoonidaa nala faray bixiddaa cadowga difaaciisa loo baxo kooxa kooxa iyo jamaacaadba loogu baxo nala faray ilaahay wuxuuna xusuusinhayaa in had iyo jeer ay jiraan dad aan daacad ahayn dad munaafiqiin ah dad ayagu ka cuslaysanhaya bixitaankaas dadkana cuslaynhaya in dad saasa ay jiraan kuwa fulaynimo qaba iyo kuwa jiro qalbiga ka qababa kuwaasaa markaas las nalooga dighayaa dabeecadoodana naloo sheegayaa wa inna minkum waxaa idinka mid ah laman duul baa idinka mid ah qof baa idinka mid ah layubadi-anna cuslaanhayooo naftiisa is cuslaynhaya khayrkiisna cuslaynhayo oo wahsi gelinhaya kuwa naftooda wahsanhayaan oo dagaalka iyo cadowga difaaciisa nishaad aan u lahayn idinka mid weeyaan qalbigana ka jiran oo inta kalena wahsi gelinhaya oo cabsi iyo fulaynimo iyo wax ay ku wahsadaan ku waswaasinhaya kuwa sidaasa idinka mid weeyaan taasna waxay keenaysaa digtooni dheeraad ah oo gudaha naftooda laga digtoonaado kuwa caynkaas oo kale ah dabeecadoodaa marka waxna looga sheegaya fa in asaabadkum hadday idin asiibto musiibatun xumi musiiba hadday idinku dhacdo xaggii dagaalkii xumi hadday idin soo gaarto jab aad jabtaan hadday idin gaaro dhimasho hadday timaado xumi hadday maqlaan dhib dhacay hadduu ay idingaao dhib idinku dhaco dhibkaa maqlaan qaala markaa wuxuu odhanhayaa kaa dabeecadiisu sidaas tee munaafiq ah qad xaqiiqe ah ancama allaahu alla waa nicmeeyey calaya anig korkayga waa ii nicmeeyey id waqti lam akun aanan ahaanin macahum macooda shahiidan ku xaadira goobta dagaalka markaanan tegin ee aan iska joogay oo ilaahay waa ii nicmeeyey markaas nicmo ku tirinhayaa hariddii uu haray goobtii dagaalka uu ka maqnaa oo dhibkaas uu ka dhacay wuxuu ku tirinhayaa nicmo ilaahay u nicmeeyey ma ogaa inay taasu tahay wax ilaahay ugu caroonhayo wax dulli adduunyo u keenahaya iyo cadaab aakharo ma u xusuusna dhibkaa dhacay keliya uun fiirinayaa markaasuu leeyahay ilaahay waa ii nicmeeyey markaan ka haray kuwaas oonan goobtii dagaalka anigu joogin oo dhibkaa ka dhacay ilaahay waa ii nicmeeyey sidaasuu markaa odhanayaa kolkii dhib idin gaaro waataa dabeecadiisu ka nixi maaya dhibkaas inuu goobtii gorojoog ahaado si dhibkaa waxa uga qaybsadana ku fikiri maayo joogiddii uu joogay buu ku mahad ceshanhayaayoo markaa leeyahay ilaahay waa kii iga reebay dabeecadaas waa mid dabeecadooda ka mid ah kolkii dhibka u yimaado nasri iyo guul markii la gaarana waa tan dabeecadoodu wala in asaabakum hadduu idin asiibo fadlun fadli hadduu idin asiibo minallaahi xagga ilaahay xagga ilaahay fadli hadduu idinka asiibo oo nasri iyo guul iyo khaniimo iyo lib aad heshaan layaquulanna wuxuu odhani ka an lam takun xaalay ahayn baynakum beynkiniya wa baynuhu beynkiisa mawaddatun jacayl yaa laytanii shallaytadayde kuntu maxaan u ahaan waaye macahum macooda maxaan u ahaan waaye maxaan goobtaa golojoogu u ahaan waaye fa afuuza aan liibaane eh fawsan liibaan cadiiman weyn aan liibaane eh maxaan goobtaas golojoog u ahaan waaye ayuu odhanaya markii lib aad heshaan guul cadowga aad ka soo hoysaan markaas wuu shallaayayaa dabeecadooda kolkaad fiiriso waaba ayadoon xiriir idiin dhexaynin kaan lam takun baynakum wa baynahum mawadda wax xiriir ah iyo wax jacayl ah iyo wax silo ah ayadoon idiin dhexaynin baad moodaa dabeecadooda saasaa ka muuqanaysa maxaa yeelay qofku dadka uu silada la leeyahay xiriirka uu la leeyahay jacaylku u dhexeeyo dhibkooda waa ka naxaa dheeftoodana waa ku farxaa oo dhibkana waa la qaybsadaa goobtaba golojoog yuu ahaanayna waa la qaybsadaa qalbigiisa iyo qaalibkiisuu kala qaybsadaa libtoodana waa ku farxaa intaasuu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmatullah